haa hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri qayrka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qayrka buuxa waxbarta'aan barwaaqo gaarne
waa hagaaga dhegaystayaashan iga dhegaysanaya raadiyo muqdisho iyo daawadayaasha ee telefishinka qaranka soomaaliyeed mar kale aan dib isugu soo laabanna waxaana maqaadeynaa tartanka ramadaanka iyo su-aalihii nooga hartanaa caawa oo ay ku tartamayaan tartamaasha labada degme ee kismaayo iyo helwa aan hubiya labada degme ina leenka ku jiraan halow kismaayo
halo radio muqdisho halow hilwa hilwa ma ku jirtaan halow hilwa halo radio muqdisho waa mahadsantihiin ku yara jira su-aashan waa su-aasha shanaad ee tartamayaasha degmada kismaayo waana su-aasha sagaalaad ee su-aalaha guud ee tartanka kismaayo dhegihiina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan imise garaam oo salfar coloride ah ayaa quruurax noqonayso markii salfar natride lagu daro milan ka kooban toban garaam oo natarium coloride ah aan ku celiyo markale su-aasha dhagaha u fura kismaayo imise garaam oo salfar colorida ayaa quruurax noqonaysa markii salfar natariad lagu daro milan ka kooban toban garaam oo natarium colorida aan ku celiyo marka saddexaada ugu dambaysa kismaayo imise garaam oo salfar colorida ayaa quruurax noqonaysa markii salfar natariad lagu daro milan ka kooban toban garaam oo natarium colorida waa rajaynaya inaad gaarateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan kismaayo
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri qayrka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qeyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane wax barta aan wax barta aan wax barta aan wax barta aan wax barta aan barwaaqa gaarne wax barta aan wax barta aan wax barta aan wax barta aan wax barta aan barwaaqa gaarne
halow kismaayo
waxaa noqonaysa toban iyo lix garaam ayaa waxay noqonaysaa quruur ahaan waayahay jawaabta kismaayo haddii ay sax tahay haddii kale guddigaan u gudbiyo
degmo degmo ficta weeye
hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kama aysan jawaabin haddii kismaayo ay soo hareer martay halow hilwa halow hilwa halo radio muqdisho jawaabta
bismillaah alxamdulilah su-aashaas jawaabtii haddaan isku dayno insha allah waxaa noqon doontaa waa laba iyo toban garaam aan guddiga dib ugu celiyo jawaabta iyana hulwa ay ka bixiyeen
hilwaa kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay magaalada kismaayo
Shii anaa sheega adeer mosow hee salfar colorid mise isku tin daktar kololay tarfiic soora ku qubatee labadii degmadba qoorta u galabo waa ka jawaabi waaye natarian nataariyam safiita oo ku jabta usin waaba ka darayaan baxiilan qofa macalin barow
maya safaariyonka iyo la darna Quruuruxna.
taraanta quruuragad waxaa noqonaysaa Ha.
boqol labaatan sideed dhibic ujiitin xalqad ku taalo waa kay
jaal maxaa akhrinad maxaa jahay quruura ana alla igu soo dhacay filin hindiya oo lawa laisku mehirna markii aan dhihi jiray camal maya waxaa waaye sifiritalka waxaa kusoo batay jaamacadda een dalkaasi herindalagow Ya?
wadan cusub way hadda kadib la dhisooy wadan hadda- wadan cusub oo hadda kadib la dhisayo maa jaamacad uga soo baxdo yes herindalgardhow allah Ama matala ma markaa- joojisin Waxaa- yaa Way.
waxaa injeerka ahay macnaa corneel ee beedback ay aadan beedback ahaa jiray een xogeenta oo ma- oo jaamacadda saana bari alloona marka laftirkaa haddii Ma waxba jaamacad wadan ma tarma hadda- joogsan.
wadan hadda kadib la dhisayo jaamacadiisa hadda kasoo baxday qoom hadda kadib imaan doona hordhac
عادي واو فتر مجوك سنة إنه نعم.
Wada- waaya haluu mutar ma joojiyo su-aasha jawaabteeda aan ka sugaynaa guddiga insha allah
saaxiibadaha
waayahay su-aashu waxa ay u dhacaysay sida tan imise garaam oo sulfur coloride ayaa quruurux noqonaysa markii sulfur natrate lagu daro milan ka kooban toban garaam oo natrarium coloride ah jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa afar iyo labaatan dhibic shan saddex jawaabtu waxa ay noqonaysaa afar iyo labaatan dhibic shan saddex
waan filayaa laba degmo inay meel ku wada qorteen su-aashan waxaa iska la tartamayaasha degmada hilwaa waa su-aashooda shanaad waana su-aasha tobnaad ee barnaamijka hilwaa dhagaha fura xisaabi tirada garaam ee hydrochloric acid ah ee loo baahan yahay si ay ula falgasho afartan garaam oo sinki ah aan ku celiyo mar kale hilwaa xisaabi tirada garaam ee hydrochloric acid ah ee loo baahan yahay si ay ula falgasho afartan garaam oo sinki ah marka saddexaad ee ugu dambaysa hilwaa xisaabi tirada garaam oo hydrochloric acid ah ee loo baahan yahay si ay ula falgasho afartan garaam oo sinkiya waa rajeeraya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan hilwa wax barta aan wax barta aan wax barta aan wax barta aan wax barta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biyo webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyo webiyada marayo badiyo biri qeyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qeyr ka buuxa rag soo loo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
هلا ويل وا
هلا وريدي مقدشو جوابته بسم الله الحمد لله أنا كو أحتر تمعاسة دقمدي الواء سؤال جوابتي أنا دان سكوبة نواع وطوات من سدح جرام جوابته الواحد جاي صحتها يا ديك لا قد قانو قد بيه
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
waayahay eh, su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada hiliwa ee gobolka banaadir jawaab saxa kama aysan bixin haddii hilwa ay soo halaal martay halow kismaayo
haddaan ka faa'iidaysano su-aashaas waxaa soo baxaayo labaatan iyo labo dhibic soddon iyo saddex garaam oo hydrocaloric acid ah jawaabta iyana guddiga aan u gudbiyo haddii ay saxeen iyo haddii kale waayahay cabdifitaaxu su-aashaasi kismaayo kama aysan faa'iidaysan haddii labada degmo ay soo halaal martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
saaxiibadana na sugayeen saaxiibada na sugayeen
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada hiliwa ee markaas soo hareer martay waxa ay u dhacaysay xisaabi tirada garaam ee hydrocolorid aan ku celiyo xisaabi tirada garaam ee hydrocolorid acid ah ee loo baahan yahay si ay ula fal gasho afartan garaam oo sinki ah jawaabta saxda ahi waa afartan iyo afar dhibic lix saddex garaam mar kale haddaan ku celiyo waa afartan iyo afar dhibic lix saddex garaam ama lix iyo saddex garaam waayahay waan filayaan labada degmo ay meel ku qorteen su-aashan waa su-aasha ilxaada tartamayaasha kismaayo dhegihina fura kismaayo su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan sheeg sanadka uu dhashay sheekh xasan barsame aan ku celiya mar kale kismaayo sheeg sanadka uu dhashay sheekh xasan barsame marka saddexaad ee ugu dambaysa kismaayo sheeg sanadka uu dhashay sheekh xasan barsame waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan kismaayo waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
halow u kismaayo
annagoo ah tartamayaasha degmada kismaayo haddaan isku dayno su-aashaas jawaabteeda sheekh xasan barsane allah u naxariistay wuxuu dhashay kun sideed boqol konton iyo saddex jawaabta kismaayo haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
دقمة دقمة في عتاوية
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada kismaayo una dhacaysay sheeg sanadkii uu dhashay sheekh xasan barsame jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana kun sideed boqol konton iyo saddexdii kun sideed boqol konton iyo saddexdii kismaayo xamar baalashiisaan xasilkaa wada xaruntii kismaayaan xaflad ku dhigaa xareedii bakuulaan xiila kuugu siiyaa laba dhibcood oo buurbuurow caadta maya kuma cayl yihiin maya iyagu- afurkooday wataan be maamul gobolka banaadir siiye kuwa kale.
rangiga toob waxay ku kala furooyin toob ma saybsa taab taab miyaa mis toob horta ii sheeg. maya abahay baawur si aan min la iga ballan qaaday ciilaan u qabaano taaba nigu soo diri waxaa la dhigi intaa la dhigaya aadan kismaayo ha adaan aadan kismaayo gurigiisu labadii hore aad dhigtay may aadanaa dhiibi baa usoo geegeeya noo xaafadaa sii wadi aadan ugey waayahay waa mahadsan tahay su-aashan waxaa iskale hilwaa hilwaa dhigiina fura hilwaa sheeg magaca oo buuxa sheekh xasan barsame aan ku celiya markale hilwaa sheeg magaciisa oo buuxa sheekh xasan barsame marka saddexaad ee ugu dambaysa hilwaa sheeg magaciisa oo buuxa sheekh xasan barsame waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan hilwaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow hilwa halow hilwa halo radio muqdisho jawaabta waa sheekh xasan sheekh nuur sheekh axmed jawaabta hilwa ay bixiyeen haddii ay sax tahay haddii kale gudigaan u gudbiyo
degmo degmo ficta weeye
waayahay su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada hiliwaa jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana sheekh xasan sheekh nuur sheekh axmed hiliwaa waa ta baxsateena idinda horta dacwada see wax u jira ana xaalta ma fahminbe maya cawada waxa waaye nadaafadaan ku jirna anaga haddii tartanka xataa ooga jawaabin nadaafada gobolka banaadir aan ku mashquulsanahay ama saas baa marta haddee saas tahay akoonan ii furaa ee bangiga taab xawaalada durigii balole oo hiliwaa jira sug adiga maanta dhanaa shibanay ee
yaa durigii- sheekaysanaya marka?
ha jurigii bolol eh oo runaantii u baahan dayactir iyo waxaas bandiga taaba u tagaysa haddaa tutuu soo boodane gobolka banaadir u tagaysaa maxkamadaa la saaraa meelaada u xiraa lama dhibacood oo goola leh oo kaan la arag guddoomiya halka dadda wadido soos haddii la aadi dad waaye suuqa xoolaha dilifili dad waaye darmoole intaan waaye carfiidna intaan waaye carfiid waaye hiliwaale waa dhammaan iigarle waaye hay labada gool meesha ka qaata waaye.
mustaqbor caday maxaa quruusas iyo hadaa ilaada ma alaabdana waa yahay waa yahay su-aashan waxaa iska leeyahay tartamayaasha degmada kismaayo waa su-aashooda toddobaad kismaayo su-aasha dhagaha ha loo furo waxay u dhacaysaa sida tan soo socota su-aasha waa tanaa kismaayo iga hooya bikaaco tuur leh abhaa baabkaagaa la soo gaaray bikaaco tuur leh oo dherarkulmiskeedu yahay afartan sentimitir ayaa la dhigay si loogu xiro bikaaco golxa leh oo dherar kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir haddaba soo saar awoodda iyo dherar kulmiska wadartooda aan ku celiya mar kale su-aasha kismaayo bikaaco tuur leh oo dherar kulmiskeedu yahay afartan sentimitir ayaa la dhigay si loogu xiro bikaaco golxo leh oo dherar kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir haddaba soo saar awoodda iyo dherar kulmiska wadartooda marka saddexaad ee ugu dambaysa kismaayo aan idinkugu celiyo bikaaco tuur leh oo dharkulmiskeedu yahay afartan sentimitir ayaa la dhigay si loogu xiro bikaaca golxale oo dharkulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir haddaba soo saar awoodda iyo dhararkulmiska wadartooda waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan kismaayo
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
hallow kismaayo
annagoo ah tartamayaasha degmada kismaayo haddaan isku dayno su-aasha jawaabteeda waa saddex dhigay labaatan mitir oo u dhiganto zero point fifteen jawaabta kismaayo ay bixiyeen haddii ay sax tahay haddii kale guddigaan u gudbiyo
su-aashii la weydiiyey degmada kismaayo kama aysan jawaabin hallow hilwa هلو هلوا هلو راديو مقدشو jawaabta
بسم الله الحمد لله anagoo ah u tartamayaasha degmada hilawaa su-aashaasna la weydiiyey jawaabteeda waxaan ka bixinaynaa lixdan iyo shan sentimitir haddii sax ay tahay haddii kale aan dib ugu celiyo guddiga
waaya su-aashan kama aysan jawaabin degmada hiliwaa ama kama aysan faa'iidaysan haddii labada degmo ay soo harar martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiya
aye haddii su-aasha gelin tuur oo dhiris kul miskeeda asyaay unuka afirteen tuur maba qabne guddoomiya maa tuur qabe wixii loogu soo dari maxaa waay horta aan weydiinaya markaan hadday bikaaca tuur la dhahay bunku muxuu qoslay buug waxaa suu qoslay waxaa isdhooyaa meeshan wax tuur leena ma jooga tuurtaana sheegay maxaa waay tuurta inta ka timid waay walax walax walax walaxdan yaa dhalay walaxda bikaaco golax leh bikaaca golax leh sidiisa waxa waaye kii maxaasa odax bikaaca odax wadata waay haddana tuur durdurey ha tuur odax wadato yaa qabi kara yaa qaban kara yaana sheegi kara waayahay jawaabta aan ka sugno kaaxiya asaa noo sheegaayo cidii la kale waay aad ba mahadsan tahay cabdifataax su-aashu waxay u dhacaysay bikaaco tuur leh oo dherer kulmiskeedu yahay afartan sentimitir ayaa la dhigay si loogu xiro bikaaco golxa leh oo dherer kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir haddaba soo saar awoodda iyo dherer kulmiska wadartooda jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa awoodda waa hal dhibic shan dhibtar dherer kulmiskuna waa eber dhibic lix lix lix mitir jawaabta saxda ahi waa hal dhibic shan dhibtar dherer kulmiskeeduna waa eber dhibic lix lix lix mitir waayahay waan filaya in labadii mar wad qorteen abha haddaa su-aal saan uga caaboon tahay ii dhamaado tartanka shan su-aal aan horwaa weydiiyay anaa ku hay idinka professor ehe tuur tuur yarismiya mis tuur weynaanti waa dhabjafkaan tuur dhexa waa tuur dhexa walax golax leh waay waa ogolahay waayahay su-aashan waa su-aasha toddobaad ee tatmaasha degmada hilwaa dhageena fura hilwaa su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan waa imisa xawaaraha iyo hirbaaca ilaas ku jira dayman taasoo falaar ilaas hirbaaceedu yahay ama ilaas hirbaaceedu tahay siddeed boqol naanomitr ee ku jirta hawo haddii muujiyaha qalloocsanka ee dhaymanka uu yahay laba dhibic afar labo u qaado xawaaraha ilaaska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir bir second aan ku celiyo mar kale su'aasha dhigiyeena fura hilwa waa imisa xawaaraha iyo hirbaaca ilays ku jira dhayman taasoo falaar ilays hirbaaceedu tahay siddeed boqol nanomitir ee ku jirta hawo haddii muujiyaha qalloocsanka ee dhaymanku uu yahay laba dhibic afar laba u qaado xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir bir second marka saddexaad ee ugu dambaysa hilwa waa imisa xawaaraha iyo hirbaaca ilays ku jira dhayman taasoo falaar ilays hirbaaceedu tahay siddeed boqol nanomitir ee ku jirta hawo haddii muujiyaha qalloocsanka ee dhaymanka uu yahay laba dhibic afar laba u qaado xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir bir second waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan hilwa
beertuu isticmaarka beeray baqshiishkiyo bahabahaysko beertuu isticmaarka beeray baqshiishkiyo bahabahaysko qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan
halow hilwa halow hilwa هلو هلو راديو مقدشو جوابته بسم الله الحمد لله anagoo ah utartamayaasha degmada hiliwaa su-aasha jawaabta aan ka bixi doono waxay tahay toddobaatan iyo labo dhibic sideed bonti times ten
waayahay jawaabta hilwaa haddii ay sax tahay haddii kale guddiga aan u gudbiye
degmo degmo ficta weeye degmo degmo
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada hiliwaa ee gobolkan banaadir kama aysan jawaabin haddii hilwa ay soo hareer martay halow kismaayo
oo ah tartamayaasha degmada kismaayo haddaan isku dayno jawaab su-aashaas waxay noqonaysaa one point zero seven lagu dhuftay toban ku jibaaran shan
jawaabta kismaayo iyana haddii ay sax tahay haddii kale guddiga aan ku celiyo su-aashii soo hareer martay degmada hiliwaa kismaayo kama aysan faa'iidaysan abaha basiide waa qalloocsanka aad sheegaysid sabaax leeba waaye beesha oo meesha ku jiro dhib le maahay qofkaan qaloocan la sheegayo sabaax waa qof هذا نان نان مترنا naana mitirba soo socda masbiila la gaarin وشيء محمد su-aashaa may ku jirtay Ah.
har naano mitir naano mitir qalloocsan عفاي قلوع سوا يوم لا نانو نون ماما عفاي قلوع
macquul يا iyadana macquul abaha su-aal mise hadoo yidhi dambe gadaal gadaal kadib dhamaatid haddaan- eh?
dhamaad helitaanka ma la gaari may Ii wade ay laakiin su-aasha hadda amay ku waran tahay mama hadhow le ka dhigo horta waxaan ku weydiiya anaka ilaa hadda mitir bir second waa dhahnaa laakiin bir cubic iyo bir shaarba iyo weji calool adaa keenay intaa keenta ku sanadihii hore wax aan kasoo oo darsiye hasaalo sanadihii hore sanadihii hore aa la sheegi jiray kuwaas Dadkii ee hore sanadkaana waa.
kuwaanaad sheegaysi marka waxa waaye sanadba xikmadaa laga baxsadaa su-aalaha sanadkan marka bikaaca tuur laha ku wareersato ya
waayahay jawaabta guddiga ayaan ka sugaynaa insha allah
saaxiibadaha na
waayahay su-aasha jawaabta waa su-aashu waxay u dhacaysay sida tan waa imisa xawaaraha iyo hirbaaca ilays ku jira dhayman taasoo fallaar ilays hirbaaceedu tahay siddeetan waa siddeed boqol oo nanomitir ee ku jirta hawo nanomitir oo ku jirta markaasi hawo haddii muujiyaha qalloocsanka ee dhaymanka uu yahay laba dhibic afar labo u qaado xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir ber second jawaabta saxda ahi xawaaraha waa hal dhibic labo afar lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir ber second hirbaacuna waa saddex boqol iyo soddon dhibic lix nanomitir xawaaraha waa hal dhibic afar waa hal dhibic labo afar lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir ber second hirbaacu waa saddex boqol iyo soddon dhibic lix nanomitir okay cabdifataa waxaan jeclahay su-aashan su-aashii ka horreysay ee degmada kismaayo la weydiiyey ee anugu ka jawaabnay markaasi inaan dib ugu laabto hirbaac tuur leh oo dherer waa bikaaco tuur leh oo dherer kulmiskeedu yahay afartan sentimitir ayaa la dhigay si loogu xiro bikaaco golxa leh oo dherer kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir haddaba soo saar awoodda iyo dherer kulmiska wadartooda su-aashu sidaa ayay u dhacaysay jawaabta waa minis hal dhibic shan dhibter dherer kulmiskeeduna waa eber lix lix lix mitir marka hal dhibic shanta waxaan ka tagnay minuska ka horeeya marka sidaasi ayaa guddigu noogu soo waaya aad baa mahadsan tahay kaahiya waxaa noo soo gagaboobay su-aalihii mintodobada ahaa ee labada degmo aynu weydiinay mar dhow waxaad naga sugtaan waa natiijada iyo cidda habeen dambe tartamaysa hadduu alla idmo balse markan dalkaaga hal doolar ku dhiso
haah hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haah ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalke iga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnee halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
aad naga sugaysaan laakiin caawa jajumow ah baxsad abahaa u eh oo su-aal u haya jajumow muku heesaa mise aa maya ani abahawa dhexdeen ka bacdiga guddiyaano tihin waa ilaalseysin unu kale sheegayntaa haddii isgabad aan la u sheego idinku wax muu sheegin ana diin gabad la i sheeg ya unu kale guddis u eg gasacay halkan dhexdhexaadi inaan helno waaye miya yaarta ayaanu duuray ma gudwaabi joogaaye Maya, maawaa maya, shaqadooda wax maya, kalaba maya.
maahan been Bes.
xaadis leeb waa shaqadooda bas bashuur yaako saan dhahay gudmina saane anaaba nacay laakiin intii oo su-aasha Ya, la koone, gelin, xanjala la anaa cunaa.
cos yar wata cos yar ee raalli haliga noqdo ee degmooyinkan kocodsanaa wax kalena maaha degmooyinka annaka waa taageernaa xaafadahooda inaan barano waa isku taxluujinaa weli ma maqlin degma tiri abahana waa maasiya jajuban waa maasiya dacwadaasaan qabnaa laakiin idinkaa qaadi doontiin waqtigiina gudaha loo gudbiya
marka abbaha waxaan rabaa ani macnaa saaxiibka miyo macnaa may anoo matar ma joogsan ma anoo feeraysan baa ku imid mininkaaga ayaa imid macnaa saloota ku taalo hal saloota lay qabtaa hasha saloota xaliya ey ku dhali ani gurigaan usoo martii saaxiibkaan ay waxaa rabtaa ina ar- tan eeya ana halk- halkii saloota anaa fadhiisa haddii imaadamo marka eeyaa ku dhalisa ii dhee waa niga shiixaysaa gurigee ey maba jooga be lacalle leen ku dhaytan lacalle wayno mukuleel dhee walba ama shanbay laakiin Hey, shanbay baan ey ku maxay dhashay.
ii Waa ka jawaabta.
keenay? Ya.
waaba sheegi waaba tiid saara ku sheegta macnaha mu- minig ey magalaa Waa may.
mugulaaley dhalay waa jibaab laba dhibcood Hay, waan laba ogolahay.
dhibcood ha Eh, eh, jawaab.
laba dhibcood may an la jawaab bangiga taa
bangigaas ma iska dhaaftid waa kacabsooyaa bangigaas taab maayn meel kale wax ma dhiibaan bangigaas ma dhaaftido waay wadaad baawaras ku siiyaan waa u dhiribsanahay
Eh, su-aasheeda wax kale maahane waxa waaye magaciisii eh, sheeyaa meel la dhigi waa la dhigi ha la dhigi sheegii kuleelkiisa xaafadda dhan waa la joogi waaye haye inaa laga guuraa danta la gaari kuleelkiis dartiis haa haye sheeg waxaa lagu shubay adiga maamulka gobolka banaadir aa shir qabteen shir jaraa'id waxaa layidhi sheegaan dadkana kuleelka ku ah oo xaafadda laga degnaa jiray see la yeelaa haye waxaa layidhi haloo diro adiga afar baabuur oo s- oo baraf le ah baraf haye baraf ha lagu gediyo Haye.
baraf ha lagu gediyi haye weli ma qawoobin Sidiisle.
waa sii darsadibo haye dad reer xamaraa lala tashta dadkaasaa waxyaalaha kuleel xal u heli karaa layidhi bajiye ku cunaa iyo sambuuse Haye.
iig hala weydiiyo haye waxay dheh iikana markaas quba burdaaf hala soo raro haye gandarsha marka dhulkaasaa la teg jajuwa Janaale.
janaale waa la gooyi wixii quba ku yaali haye waa luu shuwi weli ma qabooboy geedkii haye
geedka magaciis sheeg
geedkaas anaa kuu sheegaa qumba mardaaf markii lagu shubaayo idinkaa kuleel doonateen maxaa yeelay dhe geedkaasay waa matar ma juugsan yahay basbaas baa la dhaha waxaa lagu daraa markuu qaboobitaan loorow timir iyo sokoraa lagu daraa tush lama dhibcood sii waa heshi waa heshi waa heshi waa heshi.
lamadey waa soo nabsan Maya, basbaaska basbaas waaye badisiri waa haa, jawaab basbaaska dii kulaa timiraa lagu shubaayo lamada sokorada.
dhibco u dhaafa inta marka qaadinaysa.
weliba eh, xataa waxaa kaloo su-aashka dhinaed geedkii haddaad sheegaysaan oo tuurta lahay Walaaca.
dagaaca goxale ay kii tuur lahay Ehe.
oo waxaa lagu shubay afarta isjiid ina tare Hadda- war caddeeyaa keen xikmadaas xasiibka tuur badan lagu su'aal su'aal hal su'aala noo dhiman hal su'aal oo ku wida war caddeey waxaa ku horsaa gudoomi aad shib leed tahay waa dhiribsan tahay maxaa ku tahay anaga colmaa naga tahay nin xarash nooxaa ila otay saan leed tahay maxaa waaye hal mar hataa Fiiri.
lagu qosol Fiir, abaa, intaas- Usaan- usaan noo sheega, noo sheegtay.
Intaas u gudbin. abaa wax lagu qaboojiyo geedkii kuleelka ahaay oo barafka lagu qaboojin waaye ana ahaay haye soo diyey
Sug adiga. waa diidi ma sheegaay maxaa ii qaadi karta ay anuga lama dhibcood mugsiyeyn ani laakiin war caddeey waxaad ii sheegay jawaab kale Eh, waxaas yidhi so social media hee haddii laga baafi xal waa loo helaa heer facebook mise twitter hay kuwee waa kuwaas facebook waa facebook facebook ya Waaye, ma waaye.
ninkaan ninkaan dacwaan qaba ninkaan waa dhiribsayay Waa ka sida le jawaaba.
mana xeri rabaa Ma- ma- ma su'aashiis waa ka noo jawaaba.
sheegba noo sheeg waaya jawaabta Usaan- su-aashaada jawaabteeda natiijada cidda Usaan oo haweenka sheega.
batartamaysa Maxaan ku hormaraa macana teydii hormar kurbaayas waa ka cabso inaan roor wax inay dhimo shub le tahay sida le jimo anaa kaa kurba badan hili waa ahee sugba halii sheegay horta ko waxaan ku warsaa xiliwaayn u sheeg dugsi saraa soo barato waa kasee waa Marka kasee says.
waa kasaya laakiin waa Cadaa ku yaala.
makasaayan caawa la boojeeyey booja miyaa na boojeeyey arhaa haddaan ka sii haddaan ka sii boojaa jirta miyaa hay adnaasa daaya tabdiic qumaas u talaalixiya caawa محس يا الوابيلي
واي واي عزيزي ورا عدي هرت لكن نتيجة waxaa ka horeysa jawaab نتيجة لك jajumo وكا عبسو يا نقصبو waayahay een, su-aashaasna Ja- eh, jaajumo kaligaa horta ima weydiin أيه kaligaa ima weydiin su-aashaas ma- ma- waa ka jawaabaya lianna eh, dhibaatada ugu badan waxay iga haystaa dhinaca eh, social media oo kale masalan eh, eh, en- en- facebook oo kale saaxiibo badan oo aan facebook wadaagno marka ay ay- ay ila soo hadlaan waxay yidhaahdaan adiga niyo guddigaa ka tirsan tahay meesha marka aad fadhido waa aamusan tahay wax maanta dhan waxbaa qoraysaa والله واكا عبسو جاندريان كو مليان شبلة هذه الصوم بس ما عرفنا انك جاندري مصدقوش
weligay qor maqaadin ayaa maarin عملت نوش Dhegeyso.
معك أمسي.
marka waxay yidhaahdeen eh, sababta maxay tahay waa su-aalaha ugu badan oo marka aan- aan- aan- aan- aan- aan maxaa la yidhahdaa isticmaalayo Eh.
Ah, ah, marka sababta ugu weyn waxay tahay sabab kale maahan inaan xanaaqsanahay maahan in colaad kale i haysa maaha laakiin sababta ugu weyn waxay tahay inaan eh, maxaa la yidhaahdaa guddiga tartanka aan ah, xubinta ka socota aan ahay oo halkan jooga inaan hubinayo marka hore su-aalaha qaabab qaababka loo weydiinayo eh, hababkay jawaabta u bixinayaan dhibcaha ay degmo kasta heshay yacni waxaan halkan u joogaa inaan sax sax aanshiyaha waxa oo oo- oo meesha ka إلا socda وادي بنيا mararka qaarkood xataa waxaa ka mid a shaqooyinka aan halkan u joogo inaan adiga laftaada waxyaabaha aad ku hadlayso xataa aan mararka qaarkood gareeyo ilaahu gudda jandariyaalo akaabe gudda inta laakiin waxaan leeyahay bana heer facebook ma bashiixayaan ba dee su-aasha soo weydiiyana عاد مرت معرفت نكان ma horta heer facebook waa عاد ka daran حافظ حافظ عنقي واكو سيحنا بابو نكيا سوق هلا سجيب شيب ما والله ويا بلا waaya natiijooyinka natiijadaan gudageli doonaa Eh, dhegaystayaal iyo daawadayaal waxaad weli nagala socotaan radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha ramadaan oo caawa kismaayo iyo hilwa ay ku tartamayeen waxaa nalaga dhowrayaana waa natiijada eh, dhibcihii ay kala heleen labada degmo ee caawa tartamayay min toddoba su-aal ayaa caadiyan la weydiiyaa degmo kasta oo tartanka ka qaybgalaysa habeenka ay tartanka leedahay toddobada su-aal eh, waxaan ku hormarayaa degmada hilwa oo gobolka banaadir ka socotay waxaa la weydiiyey toddobadii su-aal ee caadiga ahayd afar ka mid a su-aalihii la weydiiyey kamaysan jawaabin Eh, waxa ay si saxa u garato ay ka jawaabtay laba ka mid a su-aalihii la weydiiyey ee toddobada ahaa Em, waa- waa waa shan ka mida kamaysan jawaabin raalli ahaada shan ka mida su-aalihii la weydiiyey kamaysan jawaabin waxa ay ka jawaabtay laba ka mida su-aalihii la weydiiyey sidaas darteed eh, afar dhibcood ayaa su-aalihii saxda ahaa ee la weydiiyey ay ka heshay waxaana u dheer hal eh, en- en- maxaa la yidhaha ka faa'iidaysa oo ay ka heshay degmada kismaayo oo iyana aan laba dhibcood u xisaabinay Eh, wadarta guud dhibcaha ay heshay waxay noqonayaan degmada hilwaa lix dhibcood oo eh, tartankii caawa intii ay tartamayeen ay la yimaadeen Eh, sidoo kale degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyana toddoba su-aal ayaa la weydiiyey toddobadii su-aal ee caadiyan la weydiiyey eh, afar ka mid ah way ka jawaabeen si saxa ayay u garteen way ka jawaabeen saddex ka midana kama jawaabin Een, su-aalihii la weydiiyey Eh, waxaana ay sidoo kale heleen eh, laba faa'iidaysi ama laba su-aal oo soo hareer martay degmada hilwaa oo ka faa'iidaysi aan ay u heleen marka hore a- afarta dhib ee su-aal ee ay ka jawaabeen oo nadiifka ah waa sideed dhibcood oo si caadi ay u heleen marka loogu daro laba ka faa'iidaysi oo ay heleenna waa afar dhibcood ah laba iyo toban ayay wadarta guud dhibcaha ay heleen caawa degmada kismaayo ay naqanaysaa waxaana tartanku uu noqonayaa in kismaayo ay heshay laba iyo toban dhibcood halka eh, degmada hilwaa ee gobolka banaadir ayana heshay lix dhibcood sidaas darteed degmada kismaayo ayaa u gudubtay wareega labaad ee tartanka eh, tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan ee radio muqdisho iyo s n t v waayahay eh, en, aabbahaa waa kusoo laaban doonaa Eh, habeen dambo hadduu eebba idmo waxaa tartami doona eh, gobolka banaadir Eh, laba degmo oo ka kala ti- oo ka wada tirsan waa degmada xamar jajab iyo degmada boondheere ayaa habeen dambe tartanka eh, eh, iska hor imaan doona oo oo ku loolami doona hadduu eebba idmo Eh, Waaya.
waana rajaynayaa in labadaas Banaadir degmo derbi ay u weeyaan.
diyaar garoobaan waayahay boondheere iyo xamar jajab waxaa xusid mudan kismaayo eh, sanadkan tartankan ah kii shanaad warbaahinta qaranka ay qabanayso inta ramadaanku noo bilowday dhibcihii lagu ugu badnaa ee ay tartamayaal ku badiyaan ay caawa ku badiyaan oo labiyo toban dhibcooda marka rikoor inta laidinkala eh, wareegaya rikoorka idinkaa sii hogaaminaya xagga goolasha tartanka sanadkaana dool idmo Eh, guud ahaan dhegeystayaal daawadaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii tartan cilmeedka bisha ramadaan ee warbaahinta qaranka Eh, radio muqdisho s n t v aad ka daawanayseen waxaa barnaamijka taabagelinaya sanadkan maamulka gobolka banaadir waxaa su-aalaha diyaarintooda qaar ka mid a gacan ka geystay jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho macallimiin soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa joogana maaddooyinka santifiga ayay naga taageereen barnaamijka xagga timinta waxaa igala qayb galay axmed cali kaahiye iyo muslim maxamed war cadde oo guddiga ka socday abahaayo jajimo xagga mujaajilada kaameramanada waxa ay kala ahaayeen cabdulaahi calos yacko yare iyo siciid shuriyaako xagga farsamada raadiyaha caqiil ayuu ahaa isku xirka degmooyinkana waxa uu ahaa cabaas xaaji farsamada telefishinka maxamed cabdixakiim bunka xagga facebooka livekana caawa waxaa inoo joogay oo isu keen xirayay annaka iyo reer facebookba injineer fu'aad muxudiin khaliif intaan barnaamijka lamada ku kulmi doono hadduu alla idmo habeen dambe oo ay tartamayaan degmooyinka uu jaajumo derbiga ugu magac daray ee boondheere iyo xamaljab dhammaanteeda isku doon waxaan idin leenahay ramadaanu kariim
rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaar